arrintaasi waxa weeye wax jira weeye mid ka mid ah kooxaha nabadiidka ee ku sugan deegaanka waxa weeye jeceel ayaa kaayadiisi soo dhiiray gacantaanuna ku haynaa wuu ka tirsan yahay kooxda waxa weeye daacish buu ka tirsan yahay waxa weeye waana waxa weye isagii baana cadaynaya inuu ka tirsan yahay magaciisa waxaa la yidhaahdaa cabdullaahi maxamed siciid baa la yidhaahdaa waxa weeye gacantaanuna ku haynaa mana ay beenin karto oo nin ay beenin karto ma aysan aha wuxuu kasoo jeedaa bay meesha la dhaho koonfur maxay tahay marka sababta uu isu soo dhiibay wallahi dee waxa weeye waxa weye xaaladaha uu isu soo dhiibay waxa weeye xaalado jira oo dee kolley degaankii iyo nimaan dalka u dhalan oo de deegaanada qararka iska wareegaya dan unbuu isu soo dhiibay waxaa ku kalifay waxa weeye inuu isa soo dhiibo buu qabaa annagu wax waraysiya oo hadeer faahfaahsan oo aanu ka haynaa ma jiro dib baan insha alla rabnaa inaanu idinka soo sheegno kuwa dee qararka lamida oo sidaas oo kaleeto meelaha ku dhumaalaysanayana waxaanu u sheegaynaa oo ugu baaqaynaa inay sidaas oo kaleeto isu soo dhiibaan oo waxa weeye amniga isu soo dhiibaan sida ninkaas isu soo dhiibay unay una soo galaanin goormayd marka xilliga uu isu soo dhiibay ee uu idin yimid waxa uu isu soo dhiibay afarta bisha xaaladiisa caafimaad sidee tahay kolley dee waxa weeye xaaladiisu caadi weeye aada iyo aad bay waxa weye usarreysaa nin dee iska jirraban oo iska diiqsan oo waxa weeye waahi iyo haddii ale xaalade iyo iska burbur ka muuqda buu ahaa laakiin hadda waxa weeye wuu fiican yahay aada buu wanaagsan yahay si joog si wanaagsanna waa loola dhaqmay daawana waa siinay gacantaanuna ku haynaa maxaa idin qorshaysan marka in waxa weeye waxaa noo qorsay qorshaysan inaan waxa weeye sharciga ugudbino waxa weeye wixii waxa weeye sharciga in la horgeeyo baa baa noo qorshaysa inta ka warqabtid tiro intee leeg oo daacish ah ayaa ku sugan deegaanka hadda aad joogtid deegaanka aan joogo waxa weeye meel jirta ilaa afartan ilaa soddon kilomitr ayay waxa weeye buuraheeday ku dhuumaalaysanayaan wax aada u tayo badanna ma aysan ahaa ciidan kolley dee ilaa boqol lixdan toddobaatan waxooba waa lagu sheega laakiin waa waxaanu kolley iskaga filannahay oo jecelnahay inaanu si dhaksale isusoo usoo afjaro wixii diyaar u ah oo waxa weeye nabadgelyo dee isu soo dhiibayana aada iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ugu baaqaynaa inay isu soo dhiibaan oo waxa weeye isu soo dhiibaan amniga buurahan ay xaqdarada iyo dulmiga ay ugu dhuubaalaysanayaanna ay iskaga soo baxaanin
maadaama oo deegaanka idinku aad gacanta ku haysaan halkee baa sahayda iyo saadku usoo maraa kooxdan buuraha ku jirta wallaahi waxa weeye hadda ma cadayn karo oo halkaasi waxa weye wax usoo maraanin oo waxa weye warbixin cad kaama siin karo waxa weeye kolley se meel kastaba wax usoo mareene waxay la tahay wixii ummadaas waxa weeye meelaha ay wax usoo maraanin meelahaanu hadeer waxa weye oran karno halkaasi wax usoo maraanin ma jirto
muddooyinkan u dambeeyey ma jiraa wax iska horimaad militariya oo idin dhex maray ma ay jiraanin ma ay jiraanin dagaaladii hore hore u hayseen maaha wax iska dhuumaalaysi wax ataag toosa oo aanu hadda la kulannay ma ay jiraanin wax cabsi ah oo ay deegaanka ku hayaan ama khalkhalgelin nabadgelyada ma jirtaa way ku hayaanin khalkhalgelin way ku hayaanin dadkaasay boobaanin oo xoolahooda iyo hantidooda iyo haddii alaidankeeda leeyahay dhibaatooyinka ay dalka ka geysanayaan aada iyo aad bay waxa weeye baad uga warhaysaanin waxa weeye dhibaatooyin badan bay ku hayaan waxaay ku hayaan xoolaha dadkaasi ka hooshaan dadka raashinka loo geeyo bay ka boobaan haddii aleedankeeda leeyahay dhalinyarada iyo bulshada iyo dumarkii iyo dadkii inay uhanjabaaniin oo haddii aleedankeeda leeyahay cabsigelin ay wax kaga qaataanin bay waxa weeye bay ku hayaanin dhibaatooyin aada u fara badan bay ku hayaan